baram ee gobolka awdal waxaa maanta la filayaa in lagu aaso arday ka tirsanaa jaamacadda camuud oo asgari uu ku dhex dilay gudaha jaamacadda gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed timbaro ayaa la kulmay ehelada ardaygaasi isagoo sheegay in aas weyn loo samayn doono ardayga gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in dilka ardayga aanu wax saameyna ku yeelan doonin waxbarashadii jaamacadda camuud iyo weliba sumcaddii magaalada boorama haashim cumar good ayaa warbixintan noo soo diray kadib markii maalintii shalay ee heladiisii oo ka timid magaalada boosaaso ay soo gaadheen magaalada kulamana ay la qaateen shalay ilaa xalay maamulka gobolka awdal iyo mas-uuliyiinta jaamacadda camuud haddaba kulamada ehelada ardaygu la yeelatay mas-uuliyiinta dowladda somalilan ee gobolka awdal iyo wixii ay ka wada hadleen ayaan wax ka weydiiyey gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin tiimbaro ehelka waxaanu kala kulanay wax wanaagsan waanu soo dhoweynay si wanaagsan baanu isu qaabilnay waxaanu ku heshinay inankii lahaasabina subaxda aaska dadaweyne wixii xaalxaalay kale aanu ka wada hadlayna in laga wada hadlo magaalada iyo jaamacadda iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaanna in aaska aanu kasoo wada qayn galno oo si wanaagsan oo aas aada u xoogan aanu u samayno o aanu aada u tusno inaanu aada uga xunahay iyadaa ku timi inankaa naga wada dhintay dadku waxay isweydiinayaan askariga falka geystay ee dowladdu soo qabatay ee xidhan sharciga ma la marin doonaa wiilka ardayga ee dhintayna xuquuqdiisa ma heli doonaa taas waa qasab cidna laga bari maayo dad sharciga ka saraysaa ma jirto sharciga waa la marinayaa waxaad helmisa ku cunhayaan eeraaniyo qaraabada waa la yeelaya falkaa dhacay nabadgelyadii boorama iyo magacii ay lahayd iyo waxbarashadii loo soo raadsanayey ma is leedahay saamayn bay ku yeelanaysaa maya waxba ku yeelan mayso odayaashana waanu ka wada hadalnay dad badanoo gobolada kale puntland soomaaliya meelo badan kasoo hadlay ma jireen waxba taas col walba wara dhimanay waxba u qaadanaynaba dadku ay ku raacsan yihiin odayaashana waanu ka ballanay ubadkoodina de inankan dhinto maayo in badanoo kalena halkan way ka joogtaa waxba saa baqa kama qabna inay waxu dhinto jaamacadda maalintii dhaweyd markuu hadlayay guddoomiyaha jaamacadda iyo adiga iyo odayaduba erey aad si u dhigteen ayay dad badan dhibsadeen taasoo ahayd bariga sanaag bay kasoo wada jeedaan bal arrintaa maxaad ka odhan lahayd waa u dhibaatada jirte waxaa lidhaha hadalkan ina suulisoo loo qaadeen wuxuu ka saarayn sheekaasuu hogaanshanayay waxa loo dilay xaram buu ku duurnaa inankii ladiisi baa maydkii baa xitaa lama sabray bedela lahaa weydkeena wuxuu somaliland loo yar tirinayo marka dadkun baanu utusaynayana wax qabyaaladoo loo dira jirin ay labada ninba meel kasoo wada jeedaan asalkoodii hore dhibaato kale nagagami jireen laakiin dadkuma inta unu geysanayno waxaynu yar diidan intaanu qabyaaladaanba ku dhufano dhalinyaradii la xidhxidhay ee lix iyo labaatankii juun magaalada boorama ee ku xidhan xabsiga gebile iyo madheera ee wiilasha iyo gabdhaha iskugu jira arrintooda iyadoo halkay maraysaa weli maxkamad ma la hor keenay
arrintaas biliiska u taalaa baaris bay ku jirtaa go-aankeeda wasoo saarto laakiin anugu ka hor dhici maayo baarista khaliif faarax muuse oo ah guddoomiyaha ardayda puntland ee wax ka barata boorama ayaan wax ka weydiiyey in xagga deegaanka iyo dowladda cadaa iskaga yimid muddadii ay ku sugnaayeen magaalada iyo guud ahaanba somalilan runtii deegaankan waa deegaan dadka soo dhoweeya wax cadaadisa si aan magaalooyinkeenna u joogno ama si kasii fiican oo amniya leh baa u joognaa dad dhaqan wanaagsan soo dhoweynle galgacaylena ixtiraama weeye run ahaantiina waa u mahad celinaynaa markii dee shilku uu dhaco oo wax dhacaaniin wax waa iska yimaadaanin cara waa iska timaadaa magaalada ayaamahan dambe waxa joogay askar way dhacday dee markii inanku uu dhintay oo la keenay in ardada dadka loo diiday oo xambaar la raaraadinayay laakiin dadka deegaanku geerida ibraahimna waana la dareemeen welina xaafadda way joogaan ardada iyo de macalimiinteennina dee weli wayna soo wacayaan iyagu waa dadkaa de jooga oo maanta ba aragtid inay joogaan xaafadiina sidaas oo kale u joogaan runtii herboorame waa dad qaaliyaan waa u mahad celinaya wax dhimana runahaantii kama tirsanayno tan iyo maalintii askariga booliska ah ee ilaalinayay jaamacadda camuud uu dilka u geystay allahu naxariistay marxuum ibraahim cabdishakuur jaamacadda camuud waxay fasaxday ardaydii ku jirtay sana dugsiyeedka imtixaanaadka jaamacadda jaamacadda camuud oo ahayd jaamacaddii u horreysay burburkii dowladdii dhexe laga asaaso dalkii soomaaliya ayaa ardayda wax ka barata wakhtigan lagu qiyaasaa in ka badan lix kun oo arday oo ka kala yimid dhulka soomaalida iyo qurbaha haashim sheekh cumar good v o e boorama